bismillahi raxmaan raxiim cabdulaahi kulmiye waa waa mahadsan tahay idaacadda iyo bahda saxaafaddana waa salaamayaa wakti xaadirkan degmada buule berde waa wanaagsan tahay hadde ilaahay baa isugu daray oo wax hadda aan ka sheegnaa ma jiraan lama lama baahna in la dayrsado aada loo celdaamiyo waxaan dhihi karnaa degmada buule berde xilliyo adagay soo martay iyo xaalada xaaladahan ka adag oo dagaallo istaba jooga iyo nabaddiidku awood loo geesaa ka taagan hadda waxaad u malaysaa in waxyaalahaas soo yaraadeen oo nimankii nabaddiidka ahayna awooddooda yaraatay annaguna hadda mataqaana aan ka tashanay oo haddii aan nahay shacabka iyo maamulka dawladda iyo ciidamada dawladduba ay wada tashi ku shaqeeyeen oo loo diyaar garoobay in cadowgaas ama lala dagaalamo ama laga dhiifoonaado oo loo taxadir badan laga sameeyo waxaan dhihi karnaa hadda horumaro badan oo dhinaca amniga iyo dhinaca horumarkaba way ka muuqdaan degmada
waa gartay marka maxaad horumarka hal iyo laba aad ka tilmaami kartaa oo degmada kusoo kordhay haddii ay ahaan lahayd dhinaca arrimaha bulshada iyo howlaha kale
degmada cabdullaahi sidaa kaba qabto aniga waxaan imaday bishii sideedaad sanadkii laba kun toddobada markaan imidna degmadu dee waa degmadii aan ku dhashay degmo ahaan aan u deganayo deegaankayga aheed markii laygu soo magacaabayna waxaan ka howlgalay in bulshada qabilada kala duwan ay isfahmaan ay wada hadlaan ay wada sheekaystaan in dadku ay wax samaystaan islamarkaasna waxaan u sameeyey ciidamo kooban oo number yar oo boliis oo maamulka degmada la shaqeeyo oo ciidanka degmada la dhaho oo boliiskii nidaamkii boliiska oo sharciyadda boliiska ku shaqeyn ah oo aan isugu yeeray hadday yihiin boliiskii hore odayaal ah oo sharciga boliiska yaqaanay hadday yihiin dhallinyaradiis tababarka boliiska rabsay isla markaasna haddana culumaabudiinka degmada iyo maamulka degmada ayaa tala wadaagay waxaa la go-aansaday in maxkamadii degmada dib loo furo albaabadeedii wakti badanna ay ugu qaato muddo bil iyo baraha waxaan sameynaa dayactirkii iyo
guddoomiye taas broses dheer aad soo marteen waaye hadda maxaad haysaan intaasoo tacab ah oo aad qabatay hadda maxaa ka maamul ahaan aad nala wadaagi kartaa
hadda waxaan u diyaarsannahay inaan gaarno sanadka cusub inaan tuulooyinkii ay nabadid gacanta ku haayeen ay dawladda lasoo wareegto aan howlgallada ciidamada aan ka qayb qaadan haddaan nahay maamulka degmada oo aan gaarno goobo badan oo gacanta cadowga ku jiro inaan gacantana kusoo celin dhinaca caafimaadka cisbitaalka iiga warran asaga howlihiisu waa sidee iyo m c ejo degmada
cadirka hadda aan kula hadlaayo m c ejada ilaa iyo afar m c ej ayaa degmada ka shaqayso hadday tahay m c ejka wardi iyo maris iyo relief iyo bishcas waa m c ejo heer degmo ah bahda caafimaadka ragga ku taqasusan ay gacanta ku haayaan waxyaalaha emergency kiiskaana lagu xaliyo laakiin isbitaal guud oo caafimaadka heer oo heer degmaha isbitaal degmaha weyne degmada kama furno dhaktar heer degmaha degmada kuma sugna oo waxaa jooga m c ejka waxyaalaha emergencyga hooyada iyo dhallaanka iyo wax lamidka
marka wax gaadiid ah oo aada leedihiin
gaadiidka aan hadda haysanaa oo caafimaadka caafimaadka marka aan ka hadlayo caafimaadka aan ka hadlayo ambalaas oo ambalaastii ugu dambeysa nooc casriga oo ay noo keeneen daaliyada reer buulo berde ku mahadsan yihiin ayna soo gaarsiiyeen hadda waktiga aan talada haynin degmada ayay ku sugan tahay iyadoo ka shaqayso qodaabaha kala duwan oo dhan waxay emergency la shaqayso oo caafimaadka ka shaqayso
waa gartay dhinaca ganacsiga oo kale marka aad fiirisid degmada muddo culeys baa ku haye oo shabaab ku hayeen xagga dhaqaalaha ka warran
wallahi ninkaas hadda culeys baa ka jiro weli ganacsiga waddooyinkii muqdisho iyo boosaaso way ka xiran yihiin degmada oo gacanta cadowga ayay ku jiraan islamarkaas dadku ay ku dhabar adeegeen oo ganacsigoodii kama ayna talasulina waa hayaan oo way shaqeeyaan laakiin xoolihii la dhoofi jiray oo muqdisho iyo boosaas la gey jiray degmada laga kama baxaan raashiinkii dekada boosaas iyo dekada muqdishointa laga soo raro gurihooda lagu dhex diji jirina ma shaqeeyo gaadiidkii waweynaa sooma galo
marka qaabcenkee ayaad isu dabartaan ka degma ahaan
inaan helno ciidamo ciidamada hadda difaacaya magaalada gacanta ku haayo inay amar dawladeed helaan iyo taageerada amasom iyo dawladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedkaba go-aano kasoo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka kasoo kaashanayo beesha caalamka iyo dowladda dhexe inuu mataqaanaa tillaabo qaado waajibaad uu la wadaagay beesha caalamka iyo amazon iyo dowladda dhexaad in anigana nala wadaago in nala siiyo ciidamada soomaaliyeed oo xooga dalka soomaaliyeed oo meelaha kala duwan xeryaha ku jiro tababarada loo soo xiriy iyo in ciidankeena nala tayeeyo oo hadda laba askari oo mid al-shabaab iyo mid soomaaliyeed iyo inay dagaalamaan laba qori oo ka haystaanna dalka laguma xorey karaya ciidanka soomaalida iyo qalabkooda loo dhamaystiro